waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne waa maalin isniina oo ay taariikhdu tahay siddeedda disembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka ee maanta waxaa ka mid ah xildhibaan barnaby joyce oo ku biiray xisbiga pauline hanson and one nation hay-adda well food program oo sheegtay inay bishii noofembar gargaar cunto gaadhsiiyeen falastiiniyiin badan iyo qodobo kale haddana warkii oo dhan nin ka mid a ciidanka dabdemiska ayaa ku dhintay tuulada nerong oo ka tirsan gobolka new south wales kadib markii uu geed ku soo dhacay xilli uu ka shaqaynayay xakamaynta dab ka kacay halkaas adeegayaasha gargaarka degdega ah ayaa ku daryeelay ninka goobta balse aan ku guulaysanin in ay badbaadiyaan naftiisa haweenay xildhibaan cusuba oo la yidhaahdo ashton hen ayaa loo doortay hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee gobolka south australia ashton ayaa xubnaha xisbiga u doorteen si aqlabiyada ah sidaana ku beddeshay vincent tarsia oo jimcihii ku dhawaaqay inuu xilka ka digayo barnaby joyce ayaa xaqiijiyey inuu ku biirayo xisbiga wanation kadib markii uu iskaga baxay xisbiga nationaliska toddobaadkii ugu dambeeyey ee fadhiga baarlamanka war-saxaafadeed uu soo saaray ayuu joyce ku sheegay inuu rumaysan yahay inuu weli wax badan aan idhaahda ku soo kordhin karo arrimaha siyaasadda sida tamarta iyo socdaalka waxa uu sidoo kale sheegay in xiriirkiisii sii xumaanayay ee isaga iyo hoggaanka nationalistku uu sabab u noqday inuu u arko in tartanka senadka new south wales ee magaca one nationku uu yahay jidka ugu fiican ee uu u mari karo mustaqbalkiisa siyaasadeed miss pauline hanson ayaa sheegtay in ay qiirootay kadib markii uu joyce aqbalay dalabkeedii ahaa inuu ku soo biiro xisbiga ay iyadoo aasaastay kun sagaal boqol iyo sagaashanaadkii iyadoo aaminsan waa sida ay sheegtay inuu wax badan ku soo kordhin karo wasiirro sare oo ka socda dowladda austraaliya ayaa u safraya maraykanka si ay wadahadalla muhiima ula yeeshaan dhiggooda kadib markii ay hay-adda pentaganku taageertay heshiiskii oks ee maraakiibta nukliyeerka ku shaqaysa baddana quusta ra-iisul wasaare ku-xigeenka richard miles iyo wasiiradda arrimaha dibadda penny wong ayaa u socdaalaya washington d c halkaas oo ay kula kulmi doonaan xoghayayaasha maraykanka pete hegset iyo marco rubio si ay u qabsoomaan wadatashiyada sannadlaha ah ee australia iyo maraykanku ku dhowaad laba bilood kadib markii xabad joojinta itaalka daran ee kaasa dhaqan gashay ayaa hay-adaha caalamiga ee gargaarku sheegayaan inay ugu dambayn gaadheen boqolaal kun oo falastiiniyiin ah oo u baahan raashin tan ayaa muujinaysa isbeddel aad loogu baahnaa marka la eego gargaaradii koobnaa ee aan joogtada ahayn ee la oggolaa intii aanu dagaalka la hakinin tobankii oktoobar iyo ka hor intii aan la qaadin go'doomintii muddada dheer socotay hay-adda cunnada adduunka ee w f p ayaa sheegtay inay gaadhay hal dhibic hal milyan oo qof bishii noofembar iyada oo gaarsiisay raashin ah bur iyo sarreen warkii maanta oo isniin hinayntaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta laanta af soomaaliga ee s b s kala soco bodkastka iyo facebooka oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho